shalay aan igala wardiiyey inay soo guurayaan ciidanka namson laga degmadan laga degan maadaama lagala warsiiyey annaga dabxaa ani amson ma yihiin waxaan nahay soomaaliyaan nahay dalkana magaala dalkeena xushana magaca-aankaas waa horaan uga dhamaa nin kastoo soomaalida uga wataa marka saaka way soo guureen masoo degin ciidamada kala bedelaymaalin ma garad waya marka rasmi ahaan maxay halkee tahay goobta ay ka baxeen ciidanka
maaqaanaan ujeedada laga baxay macnaha waa isbedelayaan baa la yiri kuwa baydhabo ka imaanaya iyo kuwaana isbedelaya kuwa baydhabo ka imaanana weli isma bedelin ma garata waya marka masalligii ugu weynaa ciidanka ay deganaayeen leega miyay ka baxeen
waxaa soo socda ciidamo badan oo koonfur galbeed ah waxaa imaanaya ciidankan ayaa imaanaya oo
waya marka goobta ay ka baxeen ma waxay tahay saldhigii ugu weynaa ee laga ku yaalay halka oo hadda kor lagu weeraray ciidanka saaka ka baxeen saaka saaka
marka ciidamada bedellaana weli ma imaan ciidanka bedellaana weli ma imaan waya hadda marka xerada ay ka baxeen ayaa jooga
xerada ka baxeen hadda waxay xaggeeda imanaysaa
marka soo bakdin lagama qabo in al-shabaab halka ay soo weerareen maadaama ciidankeenu samey ka baxeen
taas bakdin maxaa anaga bakitaan waa naga guurisay naga bakitaan waa ka guurnay bakitaan waxaa layidhaha ma bakno cabada musiga inoo noqotay marka bakitaan waxaa layidhaha ma jiraan waa maxaa hayaa walba waa isdifaacaya waa isdifaacaya shacabka waa isdifaaca hataa shacabka waa dagaalamaya hataa
laakiin guddoomiye cududii ciidankii ugu badnaa leego hadday ka baxeen yaa deegaanka ku haray marka oo jooga
deefaha ciidankaas kale iyo dalkan difaaca musanta ciidan kale waa difaaca ciidamo kale soomalihin dalkeena ciidan ma laho
waan garta laakiin ciidankii dawladda halkaa kuma badnan saman waa markii raba tani yar baan ku sugnaa
biixa kusugan baa maaha haddana difaacanay
waya hadda marka xaaladda leego iyo dadku waxay dareemayaan hadalhaantooda bal ka waran
waxa waa dareemayaa cabsi meel baa cabsi laga dareemaya waa la dareemaya cabsida waa faraya meesha waa wax jooga ma lahan waa furan awal furan bay ahayd wax jooga ma lahan oo horey buraka baa la joogay ciidan joogeen maxaahay jameecada wax jooga ma lahayn qarna wax jooga ma lahayn jirguri wax jooga ma lahayn leego baa la joogay la joog male berigeyn wax joog male dalabyada baa la joogay intaasoo dhan baa la joogay haddana maxaa aan sidaas ay tahay laba sana intaas aasaas ugu joogay waa ka maqnaayeen ciidamada ma garad
waya marka cabsidaasoo dhan ba dadka shacabka way dareemayaan hadda
cabsi hadda meel walbaba cabsi laga dareema mawaaranta maxaa laga kalima cabsida cabsi laga kalima
waya gudoomiye aada waa mahadsan tahay aa adaa badanay